aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta soo xiray kalfadhigoodii koowaad ee aqalka oo muddadii uu jiray ku guulaystay in uu samaysto xeer hoosaadkiisa inkastoo ay weli haystaan caqabado dhinaca dhaqaalaha ah wariyaheenna xasekaafi qoyste ayaa warbixintan magaalada muqdisho ka soo diray guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa maanta soo xiray kalfadhigii koowaad ee aqalka sare kaasoo muddadii uu soconayey ay mudanayaasha isugu yimaadeen siddeed iyo labaatan fadhi oo howlo adag lagu qabtay iyadoo aanay mudanayaasha aqalka sare helin wax miisaaniyada ayay haddana dhinaca kale waxa ay ku guulaysteen inay diyaariyeen xeer hoosaadkii aqalkaasi ku shaqaynayey sida uu ku waramayo guddoomiyaha aqalka sare iyadoo oo sida aad og tihiin wax fara badan oo awoodihii inaga maqnayd ayaan haddana waxaan ku guulaysannay inaynu qoranno oon diyaarsanno xeer hoosaadkii aqalkani uu ku shaqayna taa waxaan leeyahay miisaaniyad maynaan helin oo wax miisaaniyada oo hawl lagu fuliyo oo aynu helni ma jirto cabdi xaashi cabdulaahi ayaa dhinaca kale sheegay inay tahay arrin aad u adag in dhaqaale la-aan la qabto howlaha aqalka sare balse waxa uu xusay in dadaal iyo iskutashi ay sameeyeen mudanayaasha aqalka sare iyo guddiyada gaarka ah lagu guulaystay in arrimaha muhiimka ah ee aqalka sare u xil saarnaa kalfadhigii koowaad si weyn looga soo dhalaalo waa arrin adag aad iyo aad u adag meel aan dhaqaala jirin in hawl la dhaqaajiyo oo la meel mariyaa way adagta laakiin isxilqaanka iyo isku tashigu waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo aan leeyahay guddiyadii kala duwanaa ee ku meel gaarka ahaa howlihii aynu u dirannay way qabteen gaar ahaan waxaan mahad gaara u celinayaa guddigii xeeroosaad oo si adag oo niyad sami ah yacni u shaqeeyey ugu dambayntii guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa sheegay in muddadii kalfadhigan ay soo wadeen ay soo wajaheen qaladaad badan hase yeeshee ay ka soo gudbeen waxaana uu ku dhawaaqay gebagabadii in kalfadhiga koowaad ee aqalka sare ee baarlamanku uu xiran yahay maanta waynu xidhanaynaa waxaanan aad iyo aada ugu rajo weyn waxoogaa khaladaad bini aadamku markuu shaqaynayo waa soo bixbixi karaa oo waa dhici kartay wayna dhacday in khaladaad yaryari jiro laakiin iyadoy taasi jirto ayaynu haddana aan ka gudubnay oo aynu shaqayno waxalliyaale wixii maalmahan waxoogaagii ina dhex maray qof weliba ha iska iloobo innaga oo fiican caafimaad qaba isku kalsoon insha allah ilaahay aysu soo kan celiyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho